allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay saada cali warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan soomaaliya iyo weliba baarlamaanka soomaaliya haddaba warbixin ku saabsan taariikhdeeda iyo dilkaasi dhacay waxaa nooga diyaariyey waryahayaga maxamed colaad xasan
allah u naxariistee fanaanadda saade cali warsame oo ah fanaanad caan ah kana tirsanayd baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ku geeriyootay magaalada muqdisho allah u naxariistee saade cali warsame intii ay nooleed waxay sheegtay in iyadoo si iskeed ah isaga heesaysa uu codkeeda maqlay abwaan siciid saalax kadibna uu ku garab qabtay fanka waxay sheegtay in markii ugu horraysay ay ka qayb gashay riwaayadda la odhan jiray tusmo iyo tawaawac oo ay ku wada jireen fanaanka allah u naxariistee muuse ismaaciil qalinleh iyo shankaroon axmed sagal inkastoo riwaayaddaasi aysan hirgelin waxay fanaanaddu riwaayaddii ugu horraysay ee rasmi ah ee ay ka qayb gasho sheegtay inay ahayd riwaayaddii la odhan jiray laba isdhinac yaalla dhaayahaga ku fiirso saade cali ayaa waxay ka tirsanayd fanaaniintii hobollada waaberi waxaa dadkii ay wada shaqeeyeen ee ay waaberi ka wada tirsanaayeen ka mid ahaa fanaanka maxamed xasan barrow isagoo muqdisho ku sugan ayaan qadka taleefonka kula xiriiray saade cali fanaanad weyn oo caan oo soomaaliyeed oo dadka uu jecel yahay oo fanaaniintiina waaberi hormuudka u ah ayay ahayd saade cali guud ahaan waaberi ayaana ka wada tirsanayn gabar macnaha fanaaniinta hormuudka u ah ee ku jirta iyadii magool iyo iyo mure mursad iyo udan maxamed iyo fanaaniinteeda hormuudka waaberi ee oo biyokaminay bacaanka ah ayay ka mid ahayd fanaaniintii heesaha ay wada qaadeen allah u naxariistay saade cali waxaa ka mid ahaa fanaanka cabdi baadil cabdi baadil ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ka yaqaan fanaanadda isagoo ku sugan dalka jarmalka
walaalkii ibnallah waa inay raajico horta waa geeni naxdeen aad baan macnihii uga naxsanaa inkastoo hadalka aan shigshigayoo oo aan sidii la raba u hadli karin inta dhimato allah u naxariisto saada caaliteedaa soo gashay marka anigu fanka kulley saada iiga horeysay ani waxaan ahay qolooyinka deetankii soo galay ayaan ahay laakiin aad baan isugu xirayn xagga fanka iyo waxwada samaynta aad baan isugu xirayn waa gartay marka qof noocee ayay ahayd qof dabeecad fiican oo wadaniyad ah aad wadaniyad u ah oo jecel ummadda inay isku xirmaan ayay ahayd waxay ahayd lafdhabar weyn hoblada waa beri iyo ummadda soomaaliyeedba waxaana ka dareemi kartaa meeshii ay tagto sida ay dadku jecel yihiin iyo sida looga soo dhaweynaya ka dareemi kartaa waa gartay marka heesihii aad wada qaadeen maxaad ka xusuusataa heesihii aan wada qaadi jirnay heesihii caanka ahaa iyo heesihii dambe intaanan waddanka intuuna burburin hees ay iisoo dirtaa jira hadda adigu laba bilood ka hor oo badda ku saabsan marka heestaas ayaba rabtay in aan ka qaadno holand sanadka cusub oo naxdinta waxa aada iisii geli taasaa ka mid ah ayaan qaadnay marka dib aad u cusboonaysiinayseen adiga waxaan u samaynay wasaaradda kalluunka ayaan u samaynay waxaa laga soo saari jiray telefishinka qaranka iyadoo muuqaalaa xitaa jirta inay telefishinka qaranka inay hayaan in kale ma ogi oo wixii burburay inay ku jiraan in kale marka waxay waxay tiri macnihii markaan hadda intaan soomaaliya joogay aan badda tagay heestan ay ugu soo dhacaysay ina baadilow heestaan aan rabnaa in aan isku darno muuqaalkii hore iyo muuqaalkan dambe markaan ku imaadan dib u duubanayo ugu tira waa gartay taasaa xusuustii gelinaysa waa gartay m waxaa kaloo jirta hees kale oo lamaana ahayd ood wada qaadeen oo ajasha ay ka hadlaysay iyo dhimashada bal maxaad ka xusuutaa heestaa ajashaan dhammaan ifka kama tagto waa sida innaga fanaanaddu waxay ahayd fanaanadda keliya ee ku dhiiratay inay maamulkii dawliga ahi jiray hees ka dhana qaado oo heestii langruser ayaa lagu xusuustaa heestaa ka waran heestaa wallaahi sidan iyadu ma ayna moodayni sida hadda dhacaysa ma ayna moodayn waagaas waxay islahayd soomaalinimo iyo waddaninimaa jirta waxay ku dhiiratay in mataqaanaa ay shacabkii ka mid ahaato shacabku waxa ay nacaana ayay mataqaanaa iyaduna ay la nacdo wixii ay jeclaadaanna ay la jeclaato marka waddaninimaa u geysay heesta waxaa ku kaliftay un waddaninimo walaalo in ay wadankii mataqaanaa dadkii oo kacdoon ah oo wax diidan unbay aragtay marka adiga waddaninimo baa ku kaliftay
heestaasi lankruser ayay qaaday fanaanadda saade cali warsame kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii riwaayaddii lankruser allah u naxariistay saade cali warsame oo muddo ku nooleed dalkan maraykanka haysatana dhalashada maraykanka ayaa ku biirtay siyaasadda sannadkii labada kun labiyo tobankii waxayna noqotay xildhibaan saade waxay mar walba niyadda ku haysay inay dib ugu noqoto soomaaliya mar ay nagu soo booqatay stuudiyaha v o eda ee washington muddo haatan dhowr sannadood laga joogo ayay tiri waddankeennii meel aynu siisanaynaa inayan jirin meel ka qiimo badanna inayan jirin habeen walbaan ku ducaystaa ilaahow ha idilin anigoon hawadii macaanayd ee xamar anigoon saa u dhex marin laamigii ilaaw ha idilin baan idhahdaa ilaa waddanka noo hagaaji baan idhahdaa habeen walba waan ku riyoodaa hadda labaatan sano ka badan baan joogaa maraykan waxaanu hayst iima xisaabsana waxaanu haystaa inaan shalayun soo galay xildhibaan saade cali warsame fanaanada soomaaliyeed allah u naxariistay ayaa ka hadashay waxyaabaha ay niyadda ku haysay intii aysan ku noqon soomaaliya waxyaalo badanoo waxaa jira aan dee idhaahdo ilaaho waddankiini taasoo kale ma yeelan doonaa waa sharcigiiyo kala dambaynta horta ugu weyn wax soo saarka ayaa iigu xiga iyo waxbarashada caafimaadka intaaba markaan eego waxaan idhaahdaa ilaahow dalkayagii marnuu sidaa ma noqon doonaa marka dee wuxu mala ummad baa samaystay inagoo kale ah waynu samaysan karaa kolaynu iyaga ka barano aynu xaggaa u gudbinno allah u naxariistee saade cali ayaa maanta ku geeriyootay magaalada muqdisho dilkeeda waxaa sheegatay kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa labaduba cambaareeyey dilka xildhibaan fanaanad saade cali warsame
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nooga diyaariyey dilkii maanta magaalada muqdisho lagu geysta allahu naxariistee saade cali warsame haddaba qaybaha bulshada soomaaliya oo isugu jira siyaasiyiin fanaaniin iyo dadka caadiga ah ayaa sheegay inay si weyn uga argagixeen dilka saade cali warsame wariyahayga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa dadka mikrofoonka la dhex maray allaha u naxariistee kooxa hubaysan ayaa maanta abbaara labadii iyo barkii duhurnimo magaalada muqdisho ku dilay fanaanada caankaa saade cali warsame oo dhanka kalena ka mid ahayd xildhibaanada baarlamanka soomaaliya saade cali ayaa lagu dilay agaarka trebiano gaar ahaan dhabarka dambe ee hoteelka ambasador waxaana qaabka loo dilay v o a uga waramay taliyaha saldhigga booliska degmada hodan gaashaanla dhexe maxamed daahir sida arkaysaanba meeshan waxaa lagu dilay xildhibaan saado oo ay dileen qolaalii nabaddiid ah oo cadaysay dhiigga dadka muslimiinta haddana sii dardargeliyey bisha ramadaan inay dadkaas ay laayaan gaari iyo ciidan saaran baa dilay ma ahan qaabka bistooladaha ee waxa lagu dila hub marka insha allahu tacaala gaariga waa la soo cayrsaday gadaal baa laga toogtay laguma horgoyn waxaa meeshaan taagan ciidankii booliiska ciidamada amniga ayagoo gurma deg dega ku yimid si arkaysaanba waxaa ogsoontihiin boliisku sidiisaba shaqadiisu waa ama kala dabatag ama ka hortag hortagii hadduusan dhicin ka dabataggii baan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inaan si deg dega u soo qabanno annagoo helayna farmashinadii xuuraan iyo nimankii falkaa geystay iyo raadkoodii iyo meeshay galeen insha allahu tacaala marka barnaamijkaas waa ku daba jirnaa waana soo bandhigi doonaa mar dhow si deg deg ah sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamanka soomaaliya xildhibaan daayir amiin jeesow ayaa sheegay in saade cali ay magaalada muqdisho ku soo laabatay dhowr casho ka hor waxaana uu si kooban uga hadlay dareenkiisa ku aadan dilka xildhibaanada inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun xildhibaana saado allaha u naxariisto ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iimaan allaha ka siiyo saada cali xildhibaannimada ka sokow waad ogtihiin fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed waaye waxay ahayd qof wadaniyad ah waa wax laga xumaadaa in maanta saada cali oo aan ognahay lagu dilo oo weliba xildhibaanada lagu dilay magaalada muqdisho waxaan sidoo kale u tacsiyeynayaa wiilkii la dhintay oo ahaa isagani shaqaalaha rayidka baarlamaanka cabdulaahi ibrow saado saddex maalin ka badan ma joogin baarlamaanka kalfadhigaadhoon dhan waay waay maqneed hadda xiritaankii shalay anigii iigu dhex timid baarlamaanka oon isku dhex salaanay allaha u naxariisto qof aad iyo aad bashaash u ah oo dad jecel baayaheed oo qarannimadana aad u jecel baayaheed waxaa weeye teeda ayaa gashay meeshii ay jirtayba dabcan diyaasbara ay ahayd bannaankaas ay jirtay meeshii ay jirtayba waxaa looga keenay inuu dhacaankeeda ku baxo dhulkeeda waxay ka tirsanayd guddiga warfaafinta ay ka tirsanayd ee baarlamaanka soomaaliyeed dhanka kale abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo la soo shaqeeyey saade cali warsame ayaa ka warbixiyey aqoontii uu u lahaa saado iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo horta saada waa gabadhii igeysay maraykan reerka reesinguba oo dhan saasay horta iga tilmaameed gabadhayda ahayd horta oo macalinkeedii baan ahaa gabadhayday ahayd marka maanta waxaan u malayn geeri iiga xun inayna weli isoo marin saado haddana waxay joogtay jamcihii bay timid sideedaba habeen horaan la hadlaayey waan kuu warrami doonaa bay tidhi waxaanu u nimid horta qofku wuxuu u nool yahay dalkiisa waxaanu arkaa dhibaato fara badan oo ummadda soomaaliyaad kusoo hoyatay ayaanu arkaa wadaniyadnimo ama fannimo ama xildhibaannimo dee waxay noqotay maaragtay meelo badan ayaa soomaalidu ay dee u qoomameynaysaa inay dee saada sidaa hawsha yar ku dhimato ilaahay baa lahaa ilaahay ha u naxariisto koley dee taariikhdeeda waxaan u malayn waa uun qoysta waxaad leedahay waxaad og tahay makuu sheegaa weye saada waad ila taqaan waana la wada yaqaanaa gabadh wadaniyaday ahayd aad iyo aad riwaadaha markaas laleeyahay way dowladda wax ka sheegayan waxa kama ay baqi jirin saada waxay ahayd xagga cagtarnimada gabdhaha qaaliga ah ayay ka mid ahayd maalifnimo way ahayd wax way samayn jirtay eesaana way ahayd saado qof bulshadeeda aada ula dhaqantana way ahayd taariikh aan la ilaabayn bay kaga tagtay bulshadeeda aan la ilaabayn kamaanta tagooga ku jira uu maaragtay ka sheekayn doono ilaahay naxariis waa saaxaasiyo maalin fiican bay dhimatay ugu dambayntii qaar ka mida fanaaniinta soomaaliyeed ayaa soo bandhigay dareenkooda ku aadan dilka loo geystay fanaanada saade cali warsame waxaana ugu horeeya abwaan cabdidhuux yuusuf inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun saada cali warsame ilaahaygai casa wajallo ahay oo abuuray ayaa haddana u qadaray inay maanta ku ekaato ilaahay idankii waxaan ilaahay ka baryaynaa jannadii firdowsaad ilahay inuugu bishaareeyo saadu waxay ahayd gabar fannaanad ah fannaaniinta qaranka ka mid ah kuwa ugu firfircoon oo safka hore ku jira ayay ka mid ahayd waxay soo qabatay oo fan ahaan u soo qabatayna waa la yaqaanaa idaacado iyo meel walbay ku jiraan iyo telefishinna iyo idaacaday ku jiraan oo laga daawan karaa laga maqli karaa sidaa daraaddeed markay saada waxaan leenahay xagga fanka hawl badan bay soo qabatay hawsheeduna mid qarsoon maahayna mid muuqato shacbiga soomaaliyeed ogyahay bay ahayd ilaahayga casawajallahi ha u naxariisto maanta kitaabkeedu waa xiran yahay allah ha u naxariistaan leenahay marwa cabdi axmed wallaahi geerideeda xanuun baa hayo aad baan aad baan u tiiraanyeysanahay allaha u naxariisto saada cali warsame kulli nafsi daayiqatulmowd naf waliba saacadeeday tegaysa ay dhimanaysaa qofna wakhti loogu dari maayo saacadiisa laakiin saada waan ka xunnahay dee ka xumaanshana lama odhan karo dad iimaanloo muslimaan nahay innaa lilaahi wa innaa ilaa raajicuun baan leenahay walaasheen saada cali allah u naxariisto gacanka xaqdaran baa dishay saacadeeda dhaafi mayso ninkii dilay baa dhib qaba saadase way u fududateedoo bil rabadaan oo sooman ayuu nin iimaanka ku imaanbeelay wax kale ma odhan karne magacaygu waa cali dagaal xayd haddii ka hadlo geerida saado innaa lilaah waa innaa ilayhi raajicuun waan ka damqannay waan ka damqannay wax badan badan badan baan aqoon isu lahayn ama aan soo wada shaqayn jirray gabadh wadaniyada bay ahayd gabadh had iyo jeer wanaagga iyo haddii allaydmo aad u jecel bay ahayd gabadh dadnimada iyo midnimada aad u jecel bay ahayd haddii allaydmo waxaan u tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed khaasahaan qoyskii ay ka dhalatay iyo caruurteedii xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington